halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaana horay u sii soconaya kitaabkii xisqeel oo isagu ahaa wadaad inkastoo uusan howshiisii wadaadnimada qaban waayo waxaa maxbuus ahaan loogu kaxaystay dalka baabiloon howshiisu waxay ahayd mid dhib badan waayo wuxuu la hadlayey koox madax adag oo dariiqii rabbiga ka leexday oo welibana ay la ahayd inay ahaayeen dadkii ilaah markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii labaad iyo faalladii ka dambaysay waxaanan isla garannay howlaha ilaah inoogu yeedho in ilaah oo keliya uu inoo hergelin karo kuweenna masiixiyiinta ah ee soomaalida oo hawsha aynu masiixa u hayno ee wacdiska ahna waxaa socodsiinaya masiixa qudhiisa oo isaga ayaa dadka hanuun ku soo dejinaya oo taabanaya ruuxooda sidaas ayuuna ku barakadaynayaa howshiisa hase yeeshee howshii nebiyi xisqiil loogu yeedhay waxay ahayd mid aad iyo aad u adag waa tii ugu adkayd ee nin ilaah u adeega loo dhiibo abid waayo waxaa loo sheegay yaxisqiil howsha uu qabanayo iyo sida ay u dhib badan tahay oo qof waliba oo sidaas lagu yidhaahdo waxaa hubaal ah inuu hadal ka keeni lahaa bal aynu dhegaysanno waxa ilaah uu u sheegayo ninkan yixisqiil ah sida ku qoran isla kitaabkan yixisqiil baalka kun sagaal iyo soddon ee axdigii hore cutubka labaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo isaguna wuxuu igu yidhi wiilka aadamow waxaan kuu dirayaa reer banu israa'iil oo ah dad caasiyiin ah oo igu caasiyoobay ilaa maantadan iyaga iyo awoowayaashoodba way igu xadgudbeen iyagu waa dad weji adag oo qalbi qallabsan iyagaan kuu dirayaa waxaanad ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wax buu idinku leeyahay waa hadal qaraar marka ilaah uu leeyahay waxaan kuu dirayaa reer banu israa'iil oo ah dad caasiyiin ah haddaba eraygan caasinimo ayaa iska soo daba noqnoqonaya inta aynu ku jirno kitaabka nebiyi xisqiil oo waxaa mar waliba la leeyahay waa dad ilaah caasi ku ah marka la leeyahay quruun caasiyiin ah ayaa erayga loo isticmaalay kelmadda quruun waxay noqonaysaa gooy oo reer banu israa'iil ay ugu yeedhaan qurumaha karaahiyada ah su'aashuna waxay tahay miyaa reer banu israa'iil heerkoodii hoos ugu dhacay isla sida qurumaha aan ilaah garan jirin wakhtigaas wax kastoo ay tahayba waxaa haatan loogu yeedrayaa carruur caasiyiin ah ama carruur aan xushmad lahayn saaxib kuwa ay adag tahay in injiilka la gaarsiiyo waa kuwa wax ka bartay injiilka ee afka ka sheeganaya inay masiixiyiin yihiin ee wehelnimada inala jooga waana kuwa diiddan hadallada ilaah inkastoo ay inala joogaan wehelnimada haddana ilaah bay uga soo hor jeedaan ficiladooda iyo aaraahdoodaaba umana markhaati furan waxayna aaminsan yihiin inay iyaga un yihiin kuwa ilaah ka cabsada oo jecel oo waxay doonayaan inay qof waliba ugu muuqdaan sida kuwa wanaagsan inkastoo ayaan xagga gudaha ilaah ka addeecaynin dhan waliboo laga eego waa niman xagga dusha ka qurux badan laakiin xagga gudaha ka foolxun oo aan lagu karaynin inay ilaah ku darajeeyaan falimahooda iyo daacadnimadooda oo waxay shabbahayaan reer banu israa'iilkii noolaa wakhtigii xisqeel oo xagga kore ka ahaa dad ilaah ka cabsada laakiin xagga falimaha ka ahaa niman ilaah ka dheer haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabkan yexisqeel ayaannu eegaynaa cutubka labaad aayadda shanaad ee baalka kun iyo afartan waxaana qoran sida tan oo iyagu hadday maqlaan iyo hadday diidaanba weli way ogaan doonaan in nebi iyaga dhex joogay waayo iyagu waxa weeye reer caasiyoobay ilaah wuxuu yexisqeel ku leeyahay waxaan kuugu yeedrayaa inaad aaddo dadkaas oo haddii ay ku maqlaan iyo haddii aanay ku maqlin waxay garan doonaan in nebi iyaga uu ku dhex jiro oo taas waan u xaqiijin doonaa iyaga markii nebi yaxisqeel farriimaha uu sheego oo uu ka tago ayay odhan doonaan miyaannu kaasu nebi ahayn hase yeeshee inta uu la joogo wax waliba way ku diidayaan oo ku raaci maayaan hadallada uu u sheegayo haddaba mararka qaarkood way wanaagsan tahay in qofka aan hortiisa laga sheegin inuu nin wanaagsan yahay laakiin dadku ay xan hoose ka dhigaan waana wax wanaagsan inaannu ogaanin sida dadku ay u arkaan wacdigiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka iyo xisqeel ayaannu eegaynaa haatan cutubka labaad aayadda lixaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan wiilka aadamow iyaga ha ka baqin erayadoodana ha ka baqin inkastoo yamaarug iyo qodxan ay kugu wareegsan yihiin oo aad xangarlayaal dhex deggan tahay erayadooda ha ka cabsan oo aragtidooda ha ka baqin waayo iyagu waa reer caasiyoobay sida abbaarta ah yexisqeel khatar buu ku jiray laakiin ilaah wuxuu ku leeyahay iyaga ha ka cabsan oo weliba hadalladooda ha ka cabsan waxaa rabbigu haatan uu u muujinayaa yexisqeel waxa howshiisu ay noqonayso haatan aynu eegno sidii ilaah uu ugu diyaar garaynayo yexisqeel howshiisii nebinimada maadaama aynu haatan intaasi uga baxayno cutubkii labaad ayaannu iminka idin bilaabaynaa cutubka saddexaad oo ka hadlaya diyaargaraynta loo diyaargaraynayo nebi yexisqeel howshiisan nebinimada oo bilxaqiiqa ah mid dhib badan yeremiyah wuu ka duwanaayey xisqeel oo wuxuu ahaa nin qoomamo badan oo calool jilicsan waxaana ilaah uu doonayey in dadkiisu ay ogaadaan inay niyad jebiyeen xilligaas isaga ah ee iyaga masaafuriska loogu dirayo baabiloon haatanna dadkii masaafuris ayaa dalkoodii looga diray oo way caraysan yihiin waxayna sii adkeeyeen niyadahoodii inkastoo wakhtigan isaga ah aan la baabi'inin macbudkii ku yaalay yeruusaalem macbudkana lama burburin ilaa toddoba sannadood kadib markii horumadan la keenay baabiloon markaa kadib ayaa nebukadnesar markii saddexaad weerar uu ku kiciyey magaalada yeruusaalem wuxuuna gubay macbudkii yeruusaalem dadkii oo dhanna masaafuris buu ugu kaxaystay dhulkiisii baabiloon si ay beeraha uga shaqeeyaan oo xirfadda looga baahan yahay magaalada baabiloon looga helo raggan reer banu israa'iil ee tababaran wakhtigan xaadirka ah ayaa nebiyadii beenta ahaa ay dadka u sheegayaan in magaalada yeruusaalem lagu noqon doono waxayna ku leeyihiin yaxisqeel waryaad ismoodday maxaadse hadallada inoogu sheegaysaa innagu waxaynu nahay dadkii ilaah oo waxaynu dib ugu noqonaynaa dhulkayagii welibana wakhti dheer ku sii jiri mayno masaafuriskan hase yeeshee ilaah ayaa wuxuu ku leeyahay nebi yaxisqeel u sheeg inay masaafuris ku joogayaan dalka baabiloon ilaa iyo toddobaatan sannadood sidii nebi yeremiyahba uu u sheegay waxay haddaba joogayaan baabiloon toddobaatan sannadood waxayna samaynayaan kanaallo ama keliyo biyaha ku soo leexiya dhulbeereedka waxayna tabcayaan dhulka oo waxay dhisayaan guryaha magaalada baabiloon oo waxay qaban doonaan howlo aad u dhib badan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka idiin bilaabaynaa meeriska cutubka saddexaad waxaanan eegaynaa aayadda koowaad ee baalka kun iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo wuxuu igu yidhi wiilka aadamow waxaad heshid cun qorninkan duuduuban cun oo tag oo waxaad la hadashaa reer banu israa'iil haddaba erayga wiilka aadan ayaa rabbigu ugu yeerayaa yaxisqeel iyadoo ay ugu wacan tahay howsha adag ee loo dhiibay iyo rafaadka uu la kulmi doono waxaana lagu leeyahay waxaad heshid cun qorninkan duuduuban cun oo tag oo waxaad la hadashaa reer banu israa'iil haddaba hadallada ilaah waa nafaqada ruux ahaaneed ee aynu u baahan nahay isagana wuxuu cunayaa oo uu isku nafaqaynayaa hadalladii ilaah dhammaantayo waxaynu u baahan nahay in hadalladii ilaah ay noqdaan qayb inaga mid ah saaxib ninna kuma wacdiyo hadalladii ilaah haddaannu niyadda ka jecleen oo uusan aaminsanayn hadallada uu dadka la wadaagayo haddaanay sidaasi ahayn waa inuu isaga tago wacdiska injiilka ma ahan sida suugaan iyo gabayo way ka duwan yihiin oy ka macaani dheer yihiin waana in dadku sidaasi ogaadaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubka saddexaad ee kitaabka iyo xisqeel ayaannu eegaynaa aayadaha laba ilaa saddex waxaana qorninka uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed afkan kala qaaday oo isna qorniinkii duuduubnaa wuu i cunsiiyey oo wuxuu igu yidhi wiilka aadamow calooshaada geli oo ka buuxi qorniinkan duuduuban oo aan ku siiyey markaasaan cunay oo wuxuu afkayga ugu dhedhan macaanaa sidii malab oo kale haddaba haddii aad doonayso cunno wanaagsan waa hadalladii ilaah haddaba aan su'aalku weyddiiye miyaad jeceshahay shakhsiyadda ama qofnimada masiixa waxaanse ugu hormarinayaa miyaad jeceshahay hadalladii ilaah haddaba jeclaan kari maysid masiixa haddaadan jeclayn hadalladii ilaah waxaana lagaa doonayaa inaad si xamaasadaysan u jeclaato qorninka quduuska ah ee ilaah hadalladii ilaah waxay inoo muujinayaan ama daboolka inooga qaadayaan qofnimada masiixa dabadeedna waa inaynu qaabilnaa masiixa ilaah nebi xisqeel wuxuu leeyahay oo wuxuu afkayga ugu dhedhan macaanaa sidii malab oo kale haddaan horay idinku sii wadno meeriska oo aannu haatan eegno cutubka saddexaad aayadaha afar ilaa shan waxaa qorninka uu leeyahay sida tan markaasuu igu yidhi wiilka aadamow reer banu israa'iil u tag oo erayadayda kula hadal waayo laguuma dirin dad hadal khallaad oo afkoodu adag yahay laakiinse waxaa lagu diray reer banu israa'iil yixisqeel looma dirin inuu la hadlo shisheeyayaal laakiin waxaa loo diray inuu la hadlo dadkiisa isagu ma ahan sida kuwa hadalka ku wacdiya dadka shisheeyayaasha ah oo afafkooda dhibka badan baranaya laakiin ilaah isaga wuxuu u soo dirayaa reer banu israa'iil oo ah quruun uu isaguba garanayo weli waxaannu ku jirnaa qorniinka waxaanan eegaynaa baalka kun iyo afartan ee axdigii hore kitaabkii yoxisqeel cutubka saddexaad aayadaha lix ilaa toddobo waxaana qoran sida tan lagumana dirin dadyow badan oo hadal qallaad oo afkoodu adag yahay oo aadan erayadooda garan karin hubaal haddaan iyaga kuu diri lahaa way maqli lahaayeen laakiinse reer banu israa'iil dooni maayaan inay ku maqlaan maxaa yeelay dooni maayaan inay aniga i maqlaan waayo reer banu israa'iil oo dhammu waa dad weji adag oo qalbi qallafsan waxaa ilaah uu ku leeyahay iminka iyo xisqeel waxaan kuu dirayaa horma caasiyiin ah oo qallafsan kuwaasoo aan doonaynin inay i maqlaan oo welibana adigana kuma ay maqli doonaan weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka saddexaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadaha siddeed ilaa sagaal oo waxaa qoran sida tan bal eeg wejigaaga waan ka sii adkeeyey wejigooda oo foolkaagana waan ka sii adkeeyey foolkooda oo foolkaagana waxaan ka dhigay sidii dheeman dhagax ka sii adag oo kale ha ka cabsan iyaga oo aragtidoodana ha ka baqin in kastoo ay reer caasiyoobay yihiin ilaah wuxuu ku leeyahay yaxisqeel iga sii hormar oo farriintayda u sheeg reer banu israa'iil oo wejigaagana uu ka sii adkaan doonaa kooda marka ay sidan tahay ayaad arkaysaa in ilaah aannu wejigii yeremiyah adkaynin sida uu haatanba u samaynayo yaxisqeel yeremiyah wuxuu ahaa nin calool jilicsan oo aan dhibaatooyinka jeclayn maalin buuba rabbiga u yimid uu u sheegay inaannu shaqadaasi qaban karin oo wuxuuba doonayey inuu isaga tago hawsha ilaah hase yeeshee yaxisqeel dooni maayo inuu hawsha ka fadhiisto ilaah wuxuu ku leeyahay reer banu israa'iil waa caasiyiin fool adag balse adigana waxaan ku siinayaa weji kooda ka adag waxaa ilaah uu siiyey weji kooda ka adag si uu hadallada ugu wacdiyo oo wuxuu ahaa nin aan ka sheexin hadalladii ilaah ee la soo faro inuu gaarsiiyo dadka hadday ku farxaan iyo haddaanay ku farxinba qof waliba ee dadka ku wacdiya hadallada ilaah waa inay noqdaan kuwa ku dhiiran hadalka oo aan ka gabbanin runta ku qoran hadallada ilaah waa inay wax waliba ee ilaah uu leeyahay kaga hadlaan sida uu u leeyahay laakiin ma ahan inay ka hadlaan qaybaha qalbiqaboojinta leh haatan waxaynu isla eegaynaa dhegaystayaal maaddo kale waxaana weeye in xafiiska ama hawsha yaxisqeel ay tahay sida ilaaliye oo kale iminka ilaah wuxuu u sheegayaa yaxisqeel waxa laga doonayo isaga sida ku qoran isla kitaabkan yaxisqeel cutubka saddexaad aayadaha shan iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan markaasaan tallaabiib maxaabiistii webi kabaar ag degganaa iyo ilaa meeshii ay fadhiyeen ugu tegey oo halkaasaan iyagii toddoba maalmood dhex joogay oo anigoo naxdin la fadhiya oo markay toddoba maalmood dhammaadeen waxaa ii yimid ereygii rabbiga isagoo leh wiilka aadamow waardiyo baan reer banu israa'iil kaaga dhigay haddaba bal erayga afkayga ka soo baxaya maqal oo digniin xaggayga ka timid iyaga gaarsii markaas aan sharrowga ku idhaahdo hubaal waad dhiman doontaa haddaadan isaga u digin oo aadan sharrowga la hadlin si aad jidkiisa sharka ah uga digto inaad naftiisa badbaadiso aawadeed ninkaas sharrowga ahu xumaantiisuu ku dhex dhiman doonaa laakiinse dhiiggiisa gacantaadan weyddiin doonaa laakiinse haddaad sharrowga u digto oo uusan isagu sharnimadiisa amase jidkiisa sharka ah ka soo noqon markaas xumaantiisu ku dhiman doonaa adiguse naftaadii wadsamato bixisay ilaah wuxuu siiyey nebi yaxisqeel howl ilaaliyanimo si uu dadka ugu digo waxaa laga yaabaa inaanay iyagu doonayn laakiin isagu wuu u digayaa oo ilaah wuxuu isaga ku leeyahay haddii aadan iyaga u digin oo ay ku dhintaan dembiyadooda adiga ayaa mas-uulka ah haddaba haddii aad u digto iyaga oo ay ku sii socdaan caasinimadooda oo ay dembiyadooda ku dhintaan adigu mas-uulka ma tihid markaasina saaxiib innaga wacdiyaasha ah inooma wanaagsana inaynaan dadka la wadaagin hadalladii ilaah waayo maalinbaa waxaa naga xisaab qaadanaya sayid ciise masiix waxaa layna weyddiinayaa haddii aynu hadalladii ilaah sida ay yihiin dadka ugu wacdinnay iyo haddii kale nin waliba oo wacdiye ah wuxuu leeyahay mas'uuliyad ilaaliyannimo waana tii la siiyey nebiyi xisqiil oo ilaah qofka ku habboon ayuu u doortaa hawshiisa uu u qalmo wuxuu ahaa nin ad adag oo aan ka xishoonaynin inuu dadka ku wacdiyo hadallada ilaah marka qofku ilaah uu u soo dhiibo hadalladiisa ayaa badanaa laga yaabaa dadka inay wejigabax ku noqoto dhegaysiga hadallada markaas loo sheegayo waayo waxay iyaga la noqon kartaa nacasnimo waxaan rumaysanahay in kuwo badan oo soomaali ah ay la tahay in wacdiska injiilku uu la yahay nacasnimo kitaabkuna wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda siddeed iyo tobanaad waayo hadalka ku saabsan iskutallaabtu waa u nacasnimo kuwa lumaya laakiin waa u xoogga ilaah kuweenna badbaadaya wakhtiga wacdiska hadalka ilaah lagu jiro ayaa sida abbaarta ah ku soo beegma wakhtiga dhaqandiimeedku uu xoog ku yeesho dadka la wacdinayo reer banu israa'iil waxay la ahayd wakhtigaas inay yihiin dadkii ilaah haddii ay dembaabaan iyo haddii kaleba ilaahna wuxuu leeyahay ama u haystaa iyaga inay sharrooye yihiin iyo caasiyiin waxaa markaasi laynoo sheegayaa in yixisqeel uu waardiye ka yahay dadka oo sida ku cad taariikhda dunida ayaa ilaaliyayaasha wakhtiyadii hore waxay ahaan jireen muhiim derbiyada magaalooyinka deer weyn bay lahaan jireen qorniinkuna waxyaabo badan buu ka leeyahay sida ku qoran kitaabka ishaaciyaah cutubka laba-iyo lixdanaad aayadda lixaad markaasoo nebigu uu lahaa yeruusaalemay derbiyadaada waxaan dul saaray waardiiyaal oo iyana habeen iyo maalintoona ma ay aamusi doonaan kuwiinna rabbiga xusuustow ha aamusina mar kale ayaa qorniinka uu leeyahay iyadoo laga hadlayo waardiiyaasha sida ku qoran zabuurka boqol toddoba iyo labaatanaad aayaddiisa koowaad haddaan rabbigu guriga dhisin kuwa dhisaya waxtar la'aan bay u howshoodaan haddaan rabbigu magaalada dhowrin waardiyuhu micno la'aan buu u soo jeedaa marka la eego caadada dadka yuhuudda ah saddex siyaabood baa waardiyayaasha ama ilaaliyayaasha loo kala qaadaa waxay hormada ugu horraysa shaqadooda bilaabaan laba-iyo tobanka ama maqribka hore ilaa iyo sakhda dhexe hormada kalena waxay howsha bilaabaysaa sakhda dhexe ilaa diiqyeerka hormada xigtana ka bilaabata diiqyeerka ilaa iyo subaxda hore hase yeeshee reer rooma habeenka afar bay u qaybin jireen oo saddexdii saacadoodba hormo ayaa soo jeedaysa marka waardiyaasha magaalooyinka ayaa wakhtigan casriga ah lagu tilmaamaa inay yihiin ciidamada nabadgelyada ama booliiska oo iyagu ilaaliya waddamadooda ha yeeshee kuwa hadalka ku wacdiya ayaa iyagana noqonaya kuwa ilaaliya beeshooda waayo waxay uga digayaan khatarta ku soo fool lahaanaysa haddaan la xajinin awaamiirta eebbe wakhtigeennana khatar bay leedahay inaan masiixa la qaabilin oo wacdiyaasha innaga oo kale ah waxaa waajib ku ah inay farriinta dhabta ah gaarsiiyaan dadkooda si dadku ayan dembiyadooda ugu dhiman waxaana dembigu uu dusha ka saaran yahay wacdiyaasha baafiya hadalka nolosha waa kuweenna masiixiyiinta ah kuwa mas-uulka ka ah baafinta hadalka injiilka si dadku ayaan dembiyadooda ugu dhiman haddaan ku noqonno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka eegaynaa baalka kun kow iyo afartan ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadda labaatanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo haddana haddii nin xaq ahu uu xaqnimadiisii ka noqdo oo uu xumaan sameeyo intaan dhagax turanturro hor dhigo isagu wuu dhiman doonaa uma aadan digin oo saas darteed dembigiisu ku dhiman doonaa oo fallimihiisii xaqa ahaa ee uu samayn jirayna lama soo xusuusan doono oo saas darteed dembigiisu ku dhiman doonaa oo fallimihiisii xaqa ahaa ee uu samayn jirayna lama soo xusuusan doono laakiinse dhiiggiisa gacantaadan weydin doonaa wacdiyaasha qaar ayaa soo xigta aayaddan iyagoo doonaya inay caddeen ka bixiyaan in qof masiixi ah uu ka dhici karo nimcadii la siiyey waana waxbarid aan ku qornayn hadalladii ilaah waxaa rasuul bawlos uu inoogu sheegayaa warqaddiisii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda afraad arrinka ku saabsan in nimcada laga soo dhaco wakhtigaas iyada ah rasuul bawlos ka hadli maayo badbaadada hase yeeshee wuxuu ka hadlayaa kuwa nimcada lagu badbaadiyey laakiin u dhacay xeerarka oo doonayay inay sharciga ku beddelaan nolosha nimcada ee ku sallaysan axdiga cusub furihii iftiinkiyo fahmadii aqoontow sayid ciise heenow fikradiisu midkay fasirka lahiidow sayid ciise heenow faaqidada diimeed foolkii u ahaayow sayid ciise heenow fartiisa masiixan falxumana saarinow sayid ciise heenow faruurtiisa midkan fisqi ku sheginow sayid ciise heenow farintii ilaakii fuday noogu keenow sayid ciise heenow farintii ilaakii fuday noogu keenow sayidyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salug laqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salug laqwihiyow halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin